ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay dagaal toosa waxay ku qaadeen fariisimo ciidamada dowlada federaalk iyo kuwa uganda ay ku leeyihiin janaale oo hoos tagta magaalada marka daryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa laga maqlayay fariisimaha ciidamadu ay ku leeyihiin janaale weerarku wuxuu ahaa mid qorshaysan oo sida muuqata muddo laga taxadarayay isla shabeellaha hoose xalay waxaa ka dhacay weeraro kale oo ka dhana ciidamada dowlada federaalk ah fariisimo ciidamada dowlada federaalk ay ku leeyihiin owdheegle iyo calamad ah ayaa waxaa weeraray rag hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin maalintii shalay waxaa jira dagaalo gobolka ka dhacay ka gadaal markii ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay dhabaha u joogsadeen ciidamo ka tirsan dowlada federaalka iyo kuwa shisheeye ciidamo uganda isagoo marayay inta u dhexaysa lambar lixdan iyo shalaambood ayaa waxaa jidka u joogsaday ciidamo xarakada shabaabulmujaahidiin ka tirsan oo hubka noocyadiisa kala duwan wata in muddo ayaa halkaasi lagu dagaalamayay sidoo kale ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay jidka u galeen ciidamo ka tirsan dowlada federaalka ah oo iyaguna marayay inta udhexaysa beriire iyo afgooye wixii khasaare ee ciidamada shisheeyey kuwa dowlada federaalka lagu gaarsiiyey dagaaladii xalay iyo shalay nama suuro gelin inaanu helno howlgalladani waxay ka mid yihiin weerarada xarakada shabaabulmujaahidiin ay waayadan fulinayso oo kuwaas oo ku socda si dardar leh